بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبع هداه أيها الإخوة والأخوات يسر إخوانكم في منهج أونلاين أن يقدم لكم هذه الخطبة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون والآن نترككم مع الخطبة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها المسلمون اتقوا الله تعالى واتبعوا شرعه القويم وسنه رسوله الكريم واعلموا رحمكم الله ان هناك من الناس من يشكك في السنه النبويه او يقلل منزلتها في قلوب المسلمين وهذا امر خطير جدا يجب علينا الانتباه له والحذر منه فان السنه مصدر اساس من مصادر التشريع يجب على كل مسلم ان يسمع ويطيع للسنه الصحيحه كما يسمع ويطيع لله من يطع الرسول فقد اطاع الله walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaalaa nicmooyinka waaweyn ee weyna siiyey waxaa ka mid ah inuu inoo soo diray rasuulkeenii muxamed sala allahu calayhi wasalam waxaanu inoogu soo dhiibay qur-aanka iyo sunnadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee sharafta lahayd labadaba kolkaa inaynu qabsanno oo aynu ku dhegno oo aynu waxa weeye raacno ayaa waajib ku ah dadka muslimiinta ah waxaa jirtay muddo dheerba wakhtiyadan dambena isa soo taraaya ummad wax ka sheegaysa axaadiidta iyo sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo duraysa oo waxa weeyaan shubuhaad aada iyo aada u liita iyo caqli aan caafimaad qabin oo buka kaga hadlaya sidaa awgeed baa waxaynu isku baraarujinaynaa baaraka allaahu fiikum mansilatu sunnati fi lislaam darajada islaamka kolka la eego sunnadu ay joogto iyo qiimaheeda wax ka mida ayaynu isxasuusinaynaa walaalayaal marka koobaad sunnada rasuulka iyo axaadiidtiisu waxay ka mid tahay waxiga ilaahay soo dejiyey oo ilaahay baa yidhi jala wacalaa waanzala allahu calayka alkitaaba walxikma waxaa ilaahay kugu soo dejiyey kitaabkan qur-aanka iyo xikmadda xikmaddaana waxaa ahlulcilmiga iyo salafku ay ku fasireen sunnada inay tahay markaa sida qur-aanka loo soo dejiyey baa sunnadana loo soo dejiyey sidaa awgeed ayaa waxaynala gudboon qur-aankuna ina farayaa sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam inaynu raacno waxaweyna fara aynu la nimaadno wuxuu inoo diidana aynu iska dayno wamaa aataakum alrasuulu fakhuduuh wamaa nahaakum canhu fantahuu wixii rasuulku idin siiyo oo sunnadani ay ka mid tahay qaata wixii uu idinka reebana ka reeb toonaada oo iska daaya baa rabbi tilmaamaya jala wacalaa rasuulkeenna sharaftale inaynu ateecnaa waa ilaahay oo aynu ateecnay mar kastoo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam aada raacdo oo aada ateecdo ilaahay baad ateecday waayo waa rasuul waa mid ilaahay soo diray fariintan iyo xaqan uu sido isagu miduu samaystay maaha xagga ilaahay buu inooga soo gudbiye oo inooga keenay sida awgeed baa ilaahay xaqiiqada qur-aanka ku caddeeyey man yutic arasuula faqad ataaca allah qofka rasuulka ateeca calayhi salaatu wasalaam ilaahay buu ateecay xadiidkii saxiixeynka ku yaalay abi hurayrana waa kii rasuulkeennu lahaa sala allahu calayhi wasalam man ataacanii faqad ataaca allah qofka aniga i ateecaa ilaahayna waa mid ateecay weeye waxaa kaloo ilaahay qur-aanka kariimkaa inagu farayaa inaynu rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalam ajiibno oo aynu amarkiisa maqalno oo wuxuu inoogu yeedhayo aynu qaadanno sida ilaahay ba aynu u ajiibayno yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lilahi walirasuul idaa dacaakum limaa yuxyiikum ilaahay iyo rasuulkiisu kolkay idinku yeedhaan wax idin noolaynaya wax kastoo ay noogu yeedhaanno waa waxina noolaynaya eh inaynu ajiibno oo aynu qaadanna ilaahay jala wacalaa ina faraya waxaa mar kale qur-aanka rabbi inoogaga digayaa inaynu rasuulka khilaafna calayhi salaatu wasalaam iyo dhibaatada iyo culayska arrinkaa ka dhalan kara falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrih an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum cadaabun aliim ha ka digtoonaadaan kuwa khilaafaya amarka rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee ka baxaya inay fitna ku dhacdo oo ay leexdaan oy diintooda ka fitnoobaan ama cadaab adagi uu taabto adduunyada ku taabto qabriga ku taabto maalinka aakhira uu taabto walaalayaal haddii rasuulka la caasiyo calayhi salaatu wasalaam waa sida ilaahay in la caasiyey waxaa lagu mudanayaa dalaal iyo lumitaan iyo cadaab baa lagu mudanaya waman yacsi allaha warasuulah faqad dalla dalaala mubiina waman yacsi allaha warasuulahu wayatacadda xuduudah yudkhilhu naaran khaalidan fiiha waxaa lagu mudanayaa in la lumo iyo weliba walciyaadu billahi in naar la galo sidaa awgeed baa qur-aanka kariimkaahi waxaa mar kale uu inagu ina farayaa inaynu raacno xukunka rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo qofna aanay u bannaanayn xukumka rasuulka inuu khilaafo ama ikhtiyaar uu ka yeesho sida ka ilaahay jala wacalaa aanu u khilaafi karin ee ikhtiyaar aanu uga yeelan karin waxaa kaloo rabbi mar kale qur-aanka ku tilmaamayaa dadka inay waajib ku tahay inay rasuulka sala allahu calayhi wasalam u xukun doontaan ay isula tagaan oo wixii ay isku qabtaan isagu uu kala saaro arrintaasina ay tahay waxyaabaha iimaanku uu keensanayo falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum huma laa yajiduu fii anfusihim xarajan mima qadayta wayusallimuu tasliima walaalayaal intaa aynu sheegnay iyo qur-aan badan oo kale wuxuu faa'iideynayaa sida xukumka ilaahay loo qaadanayo sida ilaahay loo ateecayo sida qur-aanka loo raacayo sida loogu dhaqmayo ee loo qabsanayo ayaa sunnada rasuulka iyo axaadiidtiisa suganna loo qaadanaya oo loogu dhaqmayaa oo loo ictiqaadayaa loo aaminayaa oo waxa weeyaan la ysugu xukumayaa oo marnaba haba yaraatee aan la diidahay rasuulkeenna sharafta lin calayhi asalaatu wasalaam axaadiis badan buu ku tilmaamayaa oo xadiidka bukhaari iyo muslimba ay wariyeen wuxuu rasuulku leeyahy calayhi asalaatu wasalaam idaa nahaytukum biamrin fajtanibuuh wa idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma statactum haddii aan wax idinka reeboon idiin diido iskaga durka oo iskaga fogaada khayr iyo wanaag idin ma laha haddii aan amar idin farana kala kaalaya inta aa awoodaysaan ee aa kala iman karaysaan waxaa mar kale rasuulku leeyahay calayhi asalaatu wasalaam man ragiba can sunnatii falaysa minii qofka sunnadayda naca ee iskaga baydha ee wax kale ku doorsada iga mid maaha baa rasuulku leeyahy sala allahu calayhi wasalam walaalayaal sunnada rasuulku qiimahaasi ayay leedahay waxaa kolkaa haddaynu nahay ummadda muslimiinta ah inagu waajibaho ina saaran inaynu raacno oo aynu rumayno oo aynu ku dhaqanno sunnada suuban ee rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam sida aynu qur-aanka ugu dhaqmayno ee aynu u raacayno wa kadalika sunnadii rasuulka waa inaynu baranno waa inaynu faafinno marka la eego taariikhdii dadyawgii muslimiinta ahaana sidaasi ayuu xaalkoodu ahaa laga soo bilaabo wakhtigii saxaabada sharafta leh ilaa maalinkan aynu joogno dadka muslimiinta ah ee hagaagsani sidaasi ayay sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam u haysteen sida kitaabka qur-aankaa loola noqonayo sharciga ayaa sunnada rasuulkana loo noqonaya waxaa la yska eegayaa un xadiidkani ma sugan yahay oo rasuulka ma ka sugan yahay calayhi salaatu wasalaam mar haddii xadiidku uu rasuulka ka sugan yahay iyadoo dee sugnaantaana loo maro qawaacidda la ysla yaqaano ee macruufka ah cinda ahli lcilmi xadiid mansuukhahoo la nasakhay oo xukunkiisa meesha laga saarayna aanu ahayn in lagu camal falo in waxa weeye hadduu xukun sheegayo xukunkaa la qaado la qaato caqiide hadduu sheegayo caqiidadaa in la aamino waajibku waxa weeye sidaasuu yahay waa inaynu sidaa u ogaano oo aynu waxa weeye gows dambeedka ku qaniino oo aynu sunnada rasuulkeenna qabsanno calayhi salaatu wasalaam shakiyada faraha badan ee laysku furaayana waa inaynu aada iyo aada isaga ilaalino ilaahay baynu weydiisanaynaa khayrka iyo wanaagga inuuna waafajiyo dembigeennana ilaahay jala wacalaa ha dhaafo أقول ما تسمعون وأستغفر الله الحمد لله رب العالمين يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الشافع ليوم المعاد أيها المسلمون rasuulkeenna sharafta li calayhi asalaatu wasalaam hore wuxuu inoogu sii sheegay inay iman doonaan dad sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalama diidan oo axaadiidta rasuulkaa celinayo oo aan aqbalahayn kuna andacoonayo inay qur-aanka qaadanayaan oo qur-aanku ku filan yahay wakhtigaa rasuulka ma is joogin laakiin rasuulka sala allahu calayhi wasalam ilaahay baa ogeysiiyey qaybkii ilaahay ogeysiiyey oo loo waaxyooday buu ka mid ahaa waxaanuu inoogu sii sheegay wakhtigaa horraysay si aynu isaga ilaalinno dadkaa markaynu aragno una ogaanno waddaday hayaan inay tahay waddo baadi iyo lumitaan ah xadiidka saxiixa ah ee abu daawuud iyo tirmidiyi ay wariyeen min xadiidi abi raafic qaala la ulfiyanna axadakum muttaki'an calaa arikati ya'tiihi amrun mima amartu bih aw nahaytu canhu fayaquulu laa adri maa wajadnaa fii kitaabi illahi itabacnaah yaanan markaa helin mid idinka mid ah oo ku tangiga ama ku jiqilaysan sariirtiisa oo iska raaxaysanaya oo intuu u yimaado amar anigu aan faray ama waxaan diiday odhanaya ma garanayno axaadiistan aad sheegaysa wixii qur-aanka aanu ka helno ayaanu raacaynaa dabadeeta rasuulku wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam in qur-aankana la siiyo lagu soo dejiyey mid la midahoo sunnadiisiiyana lagu soo dejiyey oo sunnada rasuulku sala allahu calayhi wasalam waa xaq wamaa yantiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa sida qur-aanku xaqu u yahay baa sunnada rasuulkana xaq u tahay sala allahu calayhi wasalam markaa dadka noocaasa ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam inooga digay way ka soo baxeen dadka muslimiinta dhexdooda way ka soo baxeen wakhtiyo fara badan oo kala duwan bay soo mareen waxaanaad arkaysaa culimo noolaa kun sano ka hor iyagoo kutubtooda kaga digaya fikradda noocaasa ee ay ku andacoonayaan dadka wataa qur-aankaanu qaadanaynaaye xadiistanaa sheegaysaan ma garanayno ilaa maantana waa fikrad dad badani ay faafinayaan oo ku isku dayayaan inay ummad badan waxa weeye aaminsiiyaan walaalayaal fikraddaasi waa fikrad aada iyo aada u qaldan qofka axaadiidta rasuulka sala allahu calayhi wasalam qaadan waayaa qur-aankana qaadan maayo waayo axaadiidta rasuulka iyo sunnadu qur-aankan iyadaa fasiraysa ilaahay baa qur-aanka ku yihi wa aqiimu salaata marar fara badan salaada ooga salaada sidee loo oogayaa imise wakti baa la tukanayaa imise ragcadood weeye kayfiyadee weeye sunnada rasuulka ayaa inoo caddayso inoo kala dhigdhigta wa kadalika zakadii wa kadalika xajkii wa kadalika sharaa'ic fara badan oo qur-aanka si guud ilaahay noogu sheegay ayaa sunnada rasuulku inoo caddaysa midda kale qur-aankii baa sheegaya in sunnada la qaato marka xaqiiqadu waxa ay tahay waa foodsaare iyo arrin lagu gabbanayo qofka sunnada rasuulka diidani qur-aankiina wuu diidan yahay qofka sunnada iyo qur-aanka diidanina islaamnimada nebi maxamed lagu soo dejiyo shaqo kuma laha weeye haddii sunnada rasuulka iyo axaadiidta la duro oo la dacniyo rasuulkiina waa in la duray oo wax laga sheegay saxaabadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee soo rartayna waa in la duray oo wax laga sheegay culimadii islaamka ee wakhtiyadii dhowr iyo tobankaa qarni soo maray dadka muslimiinta ah iyo muslimiintii kaleba waa in la duray sharcigan aynu haysano waa in la duray dhammaantii sidaa awgeed fikradda noocaasa ee dadka qaar aynu ka maqlaynaa kuma socoto axaadiidta oo keliya waa balaayooyin isdul saaran oo fara badan oo koobsanaya axaadiista rasuulka in la duro rasuulka calayhi salaatu wasalaam laftiisa in la duro qur-aanka qudhiisa in la duro sharciga in la duro dhammaantii saxaabadii rasuulkaee soo guuriyey in la duro qaarkood xataa waxay la gashay in ilaahay jalla wacalaa si cad bay u duraan oo xataa jiritaankiisa iyo wujuudkiisaba ay waxa weeye ka hadlaan markaa walaalayaal markaan soo koobo wakhtiganaynu joogno ilxaad fara badan baa jira waxaa jira diin la-aan fara badan diin la-aanta ummadda maanta lagu dhex faafinayo waxaa ka mid a in la yidhaha axaadiistii rasuulka la shaki geliyo oo la yidhaahdo waxa weeye laguma kalsoonaan karo ama ciddii soo warisay laguma kalsoona ama axaadiistan garan mayne qur-aanka ayaa inagu filan waxaa had iyo jeer waagii hore waddankeenna arrintaasi kamay jiri jirin laakiin waddamo kale oo fikraddaasi ay ka jiri jirtay way jireen innaga maanta waddankeenna way ka jirtaa oo dad badan oo dhallinyarteenna u badan ayaa fikradda baatilka ah ee gaalnimadaa maanta iska qaatay waxaana ay u qaybsamaan qaar waxa weeye ku aafoobay internetka oo ku xidhan ama akhrisanaya dad qaldan oo waxyaabaha faafinaya afkaartooda aada iyo aada u akhrisanaya oo dabeeta iska qaadanaya iyo qaar kale oo gacmo kale ay ku jiraan oo laga yaabo waxa weeye in dhaqaalo lagu siinayo ama arrinta noocaasa waxa weeye si toosa loogu bandhigayo walaalayaal afkaarta noocaasa waa inaynu aada iyo aada isaga ilaalino waxaani wuxuu maraa tallaabooyin tallaabooyin buu maraa kolkii hore facebookyada ayay ku qori jireen inamo iyo dad la garanayaa fikradaha noocaasa iyo qaar kaloo badan oo baatila ka soo gudub way soo socotay maanta waxay maraysaa inay suuqyada iyo maqaaxiyaha iyo meelaha la ysugu yimaado si toosa inay dadka ula doodaan oo ay ku murmaan oo ay caddaystaan si cad oo waadixoo dadku wada arkayaan ayay maraysa walaalayaal gaalnimada noocaasa iyo waxyaabaha diinteenni oo dhan iyo wixii aynu aaminsanaynba duminaya ee inaynu dhexdeenna ku eegano maaha waxayna saaran innaga inaynu afkaarta iska ilaalino dadka noocaas ee sidaasee bukana dad xaq doonaya ma aha sidaa awgeed inaynu la muranno oo aynu ka neefino ma aha gaar ahaan qofku haddii aanu shareecada aqoon badan u lahayn dee ciddii xukun iyo awood haysana waxa saaran ummadda noocaas ee aadka iyo aadka u qariman inay dadka ka qabtaan oo waxa weeye maanta qofkii siyaasad ahaan inooga soo horjeeda ama la yimaado halkan waxaan siyaasiyan looga ogolayn waddanka dee waynu ognahay oo tallaabo ayaa laga qaadaa waxa uga mudan kaa diinta ilaahay jalla wacalaa aflagaadaynaya kaa sunnadii rasuulka aflagaadaynaya kaa xumaanta iyo sharka ummadda ku dhex faafinaya in la qabto oo la ciqaabo ayaa waxa weeye uga mudan walaalayaal aada iyo aad waa in laysu ilaaliyo dhinacyo fara badan ayaa weerarku inagaga socdaa wax kalena ma aha wax kale laynagama rabo waxa laynaga doonayaa dariiqa ilaahay in laynaga leexiyo ka shaydaanka layna mariyo aada iyo aad waa inaynu kolkaa isu ilaalino ilaahay baynu weydiisanaynaa khayrka iyo wanaagga inuu ina waafajiyo ilaahay baynu weydiisanaynaa dembigeenna inuu idhaafo ilaahay baynu weydiisanaynaa intii sharle sharkeeda inuu inaga qabto ilaahay baynu weydiisanaynaa intii sharle sharkeeda inuu inaga qabto ilaahay baynu weydiisanaynaa intii sharle inuu inaga qabto ilaahay baynu weydiisanaynaa dowlad iyo shacabba inuu khayrka iyo wanaagga ina waafajiyo sala allahu calaa nabiyina muxamedin wala aalihi wasaxbi